bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka redio muqdisho qodobada warkeenana saakay waxaa ugu waaweyn wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka digtay fatahaad webiga shabeelle uu sameeyo safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga oo si kumeel gaar ah u hakistay shaqada ay u haysay bulshada safiirka soomaaliyeed ee dalka turkiga ayaa arrintaasi ka hadli doona taliska booliska magaalada dhuusamareeb oo soo saaray amaro dhanka amniga ah iyagoo bulshadana ugu baaqay in ciidamada ay si dhow ula shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada luuq ee gobolka bakool oo soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub ee degmadaas wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo sheegtay in ay dhibayso hal milyan hal bilyan oo ka mid ah deeqaha ay siiso dowladda afghanistan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay afar labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo dhan wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka digtay fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle waryaheenna cabdiraxmaan xuseen cumar ayaa warkaasi inoo soo diray wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare oo shir jira eed ku qabtay xafiiska wasaaradda ayaa waxa uu walaaca ka muujiyey in mar kale fatahaaduhu ay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle maadaama iminka la filayo in dhowaan uu do-o raboobka xilliga deerta waxa uuna sidoo kale uu sheegay in deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle qiimeen ay ku sameeyeen ay ogaadeen in suuragal ay tahay in fatahaad uu ka sameeyo webiga shabeelle
fatahaadaha inaan ugu hadalno inaan ugu hadalno sida saadaashu lagu haayo roobka markuu do-o cabsi laga qabo inuu ayaxi dib u soo laabto iyo fariimo aan u dirayno faaw marka ugu horeyso dhanka fatahaadaha waxaa lagu jiraa xilligii roobabka uu dihi lahaa webigana uu biyo keeni lahaa waxaad moodaa diyaargarowgii inuu gaabis ku jiro marka laga fiiriyo deefow ilaa iyo balcad tirada saxda haddaan hayno konton iyo sagaal meel ayaa biyuhu inay ka baxaan ay halis ugu jirtaa u baahanna in wax laga qabto sidoo kale fatahaadihii ka dhacaya beledweyne laftigoodu waxay u baahan yihiin xal in laga gaaro inta badan marka konton iyo sagaalkaas meelood waxaa laga yaabaa in aan loo helin kaalmo caalami ah oo gacan ka geysato waxaa loo baahan yaha marka dadka hirshabeelle ee deefow iyo balcad inta u dhexaysa degan inay arintaasi gacan ka geystaan
dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare ayaa waxa uu fariin adag u diray hay-adaha dhanka beeraha ka shaqeeya waxa uuna sheegay in ay ka gaabiyeen wax kaqabadka fatahaadaha webiga shabeelle waxauna sidoo kale uu tilmaamay in iminka ay aad u wanaagsan tahay in laga shaqeeyo webiga maadaama biyaha webiga shabeelle iminka ay yihiin kuwa hoos u dhac uu ku yimid islamarkaana laga faa'iidaysan karo wax kaqabadkiisa
waxaa kaloo wax lala yaabo ah hay-adda faw waxaad is leedahay kaalmadii ummadda la kaalmaynaya inay tahay mid aan dowladnimada ku salaysnayn taladii wasaaradda beeraha ay bixinaysay ay si ka dhiga adeegeen maxaa yeele si matoocnimo ugu shaqeeyaan waxaan sugaynay arrintaas inay dhacdo waxaa la yaab leh marka hadda howlaha laga qaban doono degmada jowhar saddex kambani ayaa ku guulaystay ayaa la leeyahay faw leedahay ayagoo waxba ku qaadan in dhaqaalo fatahaadahaas qayb ka qaato inay ka hortagaan cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
codkaasi wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa u dambeeyey warkii waryaheena cabdiraxmaan xuseen cumar uu nooga soo diray magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle markana safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga oo si kumeel gaar ah u hakisay shaqadii ay u haysay bulshada soomaaliyeed safiirka soomaaliya ee dalka turkiga danjiriya jaamac cabdulaahi caydiid ayaa sheegay in la hakiyey shaqooyinkii ay safaaradda soomaaliya u qaban jirtay shacabka soomaaliyeed iyadoo muhiimadda koowaad la siinayo badqabka shacabka soomaaliyeed lana tixgelinayo talooyinka dhinaca caafimaadka ee dowladda aynu walaalaha nahay ee turkiga waxa uu bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka turkiga ugu baaqay in ay ku nagaadaan ama joogaan guryahooda haddii aysan jirin howl aysan ka maarmi karin iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara cudurka coronavirus in aanu bulshada soomaaliyeed ee turkiga ku dhaqan ama degan ogeysiino safaaraddii in si kumeel gaad ah aanu u xidhnay adeegyadii aanu bixin jirnayna qaabka aanu dadka ugu adeegano kiliibkan aanu ku faahfaahinana annaga oo tixgelinayna hadba talooyinka dowladda aynu la noolnahay walaalaheena ee turkiga ah ee ay u jeedinayso bulshada ku dhaqan dalka turkiga oo aynu inagu ka mid nahay waxaanu go-aansanay beri laga bilaabo in safaaraddu xidhan tahay oo aan cidina imanayn shaqaalaha safaaradduna ay guryahooda kusoo shaqaynayaan oo aan loo ogolayn inay dibadda u baxaan dadweynahana aan loo ogolayn inay dibadda u baxaan wixii aan howl ka fursan waaya ahayn ilaa laga gaadhayo shanta bisha afraad laba kun iyo labaatanka ama shanta bisha abril laga gaadhayo maalin axada ah haddii aydan war kale naga helin oo muddadaa gudaheeda ah waad ogtihiin oo maalin walba waxbaa isbedelaya go-aamo cusub baa soo baxaya talooyin cusub baa soo baxaya si kumeel gaadha labada asbuuc oo ka bilaabmaya afariyo labaatanka bisha ilaa iyo saddexiyo labaatanka bisha safaaradda way xidhan tahay afariyo labaatanka bishu waa berito oo talaadaha way xidhan tahay safaaradda ilaa laga gaadhayo maalinta axadda oo shanta bisha abriil ah haddii aynaa haddaydan war kale naga helin isniinta bisha lixda abriil safaaradda waa la furaya
safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid ayuu kaasi ahaa taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa soo saaray amaro dhanka amniga ah iyagoo bulshadana ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka waryaheena maxamed eeq cabdi maxmed ayaa warkaasi dhuusamareeb inooga soo diray taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa soo saaray amaro dhanka amniga ah kuwaas oo ku wajahan deegaanada hoostaga magaalada dhuusamareeb gaar ahaan deegaanka ceel dheere kadib socdaal shalay gelinkii dambe ay ku tageen xubno ka tirsan maamulka magaalada dhuusamareeb iyo saraakiisha dhanka amniga taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb dhamma burhaan axmed rooble ayaa bulshada deegaanka ceel dheere waxa uu ku wargeliyey in amniga uu yahay mid lama taabtaana islamarkaana wax waliba oo qalqal amniga ku sameyn kara bulshada deegaanka ay kusoo wargeliyaan taliska booliiska magaalada dhuusamareeb si arintaasi wax looga qabto waxa uuna dhinaca kale faray ciidamada booliiskaah ee ka howlgala deegaanka in si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan bulshada halkaasi ku sugan iyadoona amniga ay ka shaqaynayaan waxaan rabnaa reerceel dheer si guud inaan ugu sheegno inaan la fududaysan ammaanka haddii amnigu dhumo nolol ma jirto si waxyaabaha ah kala tabanayda aan loo dhammeeyo ha la wada ilaaliya amniga ciddii ka shaqaynaysa amni darran insha allah uma dulqaado doonno codkaygana wuxuu ahaa cod ka tarjumaya amniga inaan amnigana lagu farafarenna waa cosaleen haddii alla yidhaahdo oo amniga la adkeeyo ciddii loo hanjabo ama la dhibaateeyo ama la dhagax tuuro inaysan samayn abaabul iyo kicid iyo aarsi inay la soo xiriiraan hay-adaha meesha joogay amniga waxaa idiin dhisan saldhigii ceel dheere booliiska ciidamada booliiska ee ka shaqeeya ceel dheere waxaan farayaa inay u wada shaqeeyaan bulshada si si isku mid ah tabashooyinka jirana aysan ka mid noqon oo ay ka madax bannaanaadaan dadkana waxaan rajaynaynaa insha allah inay la shaqey doonaan si guud laamaha amniga ka howlgala magaalada dhuusamareeb ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa wada shaqayn xoogani ay kala dhexaysay bulshada si amniga loo sugo iyadoona howlgallo kala duwan laga sameeyey deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb dhinaca kalena dhowaan laga mamnuucay in lagu qaato hub sharci darro ah ciddii lagu arkana ay mutaysan doonto ganaaxa islamarkaana lagala wareegi doono hubka lagu soo qabto maxamed eeq cabdi maxamed
iyadoo dhowaan maamul cusub loo sameeyey degmada luuq ee gobolka bakool ayaa waxaa halkaasi gaaray waa degmada luuq ee gobolka gadow ayaa halkaasi waxaa gaaray guddoomiyaha cusub ee degmada luuq waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada waryaheenna maxamed kaafi aadan bashiir ayaa warkaasi inoo soo diray shacabka ku dhaqan degmada luuq ee gobolka gedo ayaa maanta si diiran u soo dhoweeyey gudoomiyaha cusub ee degmada luuq mudane ibraahim maxamed nur kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyihii degmada luuq maxamed cabdulaahi gardhuub waxaana wafdigan hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gedo cismaan nuur xaaji maclimo iyadoona maanta ay ahayd markii xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyaasha degmooyinka baadxaawo doolow iyo luuq waxaana shacabka degmada luuq ay si diiran u soo dhoweeyeen gudoomiyaha cusub ee degmada luuq soo dhoweyn kadib waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gedo cismaan nuur xaaji iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee degmada luuq ibraahim maxamed nuur isagoona sheegay inuu ka shaqayn doono cadaaladda iyo nabadkooda noolaashaha bulshada ku dhaqan degmada luuq waxaa kaloo aad u mahadsan shacabka degmada luuq ee sida dhiiri noo soo dhoweeyey waxaan u malaynayaa xilka idinku cusuba ibraahim tawfiiq inkun cusba ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uu nagu garab galo intaa kadib waxaan jeclahay inaan noqdo gudoomiyihii mideeyey shacabka soomaaliyeed gudoomiyihii cadaaladda gudoomiyihii xaquuqda dhallinyarada gudoomiyihii xaquuqda haweenka culummada inaan noqdo waan rajaynaya ilaahayn horaan weydiistay haddana waan halaynaa insha allah waxaa laga yaabaa inaan noqonno dad dhibrin badan u naxariista dadka masaakiinta ah waayeelada curyaanada dadkaasna inaan u naxariisanaan rajaynaynaa wax awooddanada ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu xilka noola qaado waxaa kaloon u libisannahay inaan u shaqayno ammaanka ama mabaadi'da dowladda federaalka soomaaliya hadda ka hana qaatay gobolka gedo ayaan jeclahay inaan u noqonno hormuud aana horumarinno bulshadannada iyo dadkanaga iyo deegaankanaga inaad aad u jeceshiin ood kaga hormaadeen soddon kilomitir inaad jeceshihiin gudoomiyihii cusbaa ee degmada loo soo doortay ee darbaweyne ee loo soo magacaabay waana kiiga mahad celinaynaa dhallinyarada odayaasha gudoomiyaasha dhammaan waxaa la isugu keenay doolow meesha ayadaa lagu bedelay wayna soo dhoweeyeen aad bay u aqbaleen xil wareejinta xaggay ku soo dhacday xil wareejinta kaloo xafiiskaa noo dhiman oo adinka aad ka qayb geli doontaan bulshada qaybaheeda kala duwan insha allahu tacaala ayadana berri baan isku waraysan doonaa xafiiska oon isugu wada imaanaynaa dhammaan gabdhaha odayaasha nabadoonnada dhallinyarada aad baan kiiga mahad celinaynaa marka insha allahu tacaala asagana waxaan jeclahay inuu noqon doono kii la shaqeeya bulshadiisa si wanaagsan ugu dhaqma ciidankii ciidankiisa la shaqeeya dowladdiisa soomaaliyeed garab istaaga awaamiirtee la siiya qaata inuu noqon doonaan filaynaa waxaan maxaa ku rahdaa ugu dhiibnay maxamed kaadaala bashaar kaafi u k warbaahinta qaranka degmada luuq
rabab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa waxa ay ka da-een magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyadoo halkaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey ay ka jireen kulayl saameeyey dadka halkaasi ku nool cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi gaalkacyo inooga soo diray iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo guud ahaan gobolka mudug laga dareemayay heerkulaad u sarreeya ayaa waxaa xalay saacadihii u horreeyey ka bilowday roobabkii guba waxaana xalay fiidkii magaalada gaalkacyo ka da-ay roob aad u xoogan islamarkaana diilayay dhammaan wadooyinka iyo xaafadaha magaalada gaalkacyo roobkan oo isagu socday muddo saacada ah ayaa sidoo kale ku baahay deegaano ka baxsan magaalada gaalkacyo isagoona inta badan iskaga da-ay deegaanada dhaca galbeedka iyo bariga ma jiraan wax khasaara ah u geysta roobabkaasi marka laga reebo inay ku diirsadeen dadka iyo duunyada roobabkan ayaa beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey walaa xoogan laga muujinaya xaalad biyo-la-aaneed oo ka jirtay qaar ka mida deegaanada gobolka mudug maadaama dadka ku nool deegaanada qaarkood ay ka dhammaadeen baraagihii biyaha ku kaydsan jireen soo duwa roobka guga ayaa iyagu ka ortay qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana warka dibadda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay dhimayso hal bilyan oo dollar oo ka mid ah deeqaha ay siiso dowladda afghanistan xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mark pompeo ayaa isniintii shaaca ka qaaday in hal bilyan oo dollar uu ka dhimayo gargaarka maraykanka ee la siiyo afghanistan kadib markii uu ku guuldaraysay inuu ka dhaadhiciyo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo cadowgiisa siyaasadeed in uu soo afjaro khilaaf sababi kara in uu carqaladeeyo dadaalada nabadeed ee maraykanku hogaaminayo maraykanka ayaa sidoo kale diyaar u ah in uu gooyo hal bilyan oo kale oo u qalma sanadka labada kun iyo kob iyo labaatanka islamarkaana waxa uu saameynayaa dib u eegista dhammaan barnaamijyada iyo mashaariicda la siiyo oo markaasi hoos loo dhigo dalka afghanistan waxaana dib uga fiirsanaynaa ayuu yidhi maraykanku ballanqaadyadii shirarka deeqbixiyaasha mustaqbalka ee afghanistan ayuu yidhi master mark bambeyo oo la hadlayay saxafiyiinta hadalkan ayuu ka sheegay xilli uu kasoo duulayay dalkaasi isagoo markaasina kulamo kala duwan la yeeshay madaxweynaha dalka afghanistan ashraf gani iyo kooxaha mucaaradka ee ku kacsan oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo cabdalla cabdalla dowladda maraykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay waday dadaallo ay ku doonayso in ay ku dhexdhexaadiso dowladda afghanistan iyo mucaaradka uu hogaamiyo cabdalla cabdalla oo ah nin si weyn looga yaqa looga yaqaana dalka afghanistan islamarkaana ah nin dhowr mar isu soo taagay musharaxnimada madaxweynaha dalkaasi afghanistan hase aatee ku guuldaraysay inuu dalkaasi madaxweyne ka noqdo iminkana goorrowna soo gaaray ayaa sheegaya in dalka uganda laga helay kiisas cusub oo cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi uganda ayaa xaqiijisay in siddeed qof oo qaba cudurka coronavirus laga helay dalkaasi kuwaas oo kasoo degay garoonka diyaaradaha entebe ee dalka uganda sideedaasi qof ayaa waxaa la sheegay in ay ka kala yimaadeen wadamada imaaraadka iyo sidoo kale wadamo kale oo ay ka mid yihiin kuwa markaasi uu ka jiro cudurka coronavirus dadkaasi sideedda qof ah ayaa waxaa la sheegay in ay la socdeen ama ay waday diyaaradaha fly emaratis iyo ethiopian airlines uganda ayaa waxa ay ka mid noqonaysaa dalalka geeska africa ee markaasi laga helay cudurka coronavirus iyadoo horeyna looga helay wadamada ethoobiya kenya soomaaliya iyo dalal kale oo ka mid ah qaaradda africa dhibaatada ba-an ee uu ku hayo cudurka coronavirus caalamka ayaa sii korraysa iyadoo sidoo kalena ay sii korrayso tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi caalamka guud ahaan warkii waad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeenna meel kasta oo joogtaan inta aanu warkaan warkiisa kale dib ugu kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo